magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga hirgeliyey xarun caafimaad oo loogu talagalay daryeelka hooyada iyo dhallaanka taasi oo ay ka shaqeeyaan dhakhaatiir wax ku baratay gudaha dalka xarunta caafimaad ayaa ku taalla xaafadda xaawataako ee magaalada beledweyne oo baahi badan looga qabay faadime axmed saney oo ka mid ah howlwadeennada xarunta caafimaad ayaa ka warbixisay ujeedka xarunta loo hirgeliyey iyo adeegyada caafimaad ee ay u qabtaan hooyada iyo dhallaanka ku nool xaafadda xaawataaka ee magaalada beledweyne xarunta waxaan lahaa barwaaqo hamsiye santar waxay ka furan tahay xaafadda nuurxawaad ujeedka loo furo waxaa waaye in hooyadii dhallaanka loogu shaqeeyo siday u helaan baxnaano iyo keer wanaagsan ay u helaan oo loogu loogu baxnaaniyo hooyada iyo dhallaanka ay u helaan caafimaad wanaagsan daryeel fiican iyo adeeg fiican ay u helaan marka qaabkaas ayaa loo furay goobtan caafimaad waxaan u dooranay xaafadda inay maxay ahaato ay u baahan yihiinaan dareenay daryeel caafimaad inay maxay ahayto hooyadii meel ka fog inta loo qaadan lahay ay ka helaan xaafadda daryeel caafimaad oo ku habboon loogu adeegayo si saxan loogu adeegayo bulshada maxay ahayto ay ka helaan hooyadii dhallaanka keer wanaagsan daaweyn wanaagsan daryeel fiican iyo waxyaabo badanoo maanta oo haddii xaafadda ee hooyada ay ku dhasho oo kaleento dhibaato badana kasoo wajihi lahayd saas daraaddeed xarun caafimaad may ku dhashay iyo markay xaafad ku dhashana way kala tahay saas daraaddeeda loo furay xaruntan in maxay ahayd hooyooyinka ayna ku rafaadin xaafadaha ay ku helaan xarumaha caafimaadka daryeel wanaagsan ay soo aadaan saas daraaddeed ayaa annaga aan u furnay dhanka kale bulshada ku nool xaafadda xaawataako ayaa soo dhoweeyey xaruntan caafimaad ee loogu talagalay daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyagoona sheegay in baahi loo qabay runtii xaruntan waa xarun hooyada iyo dhallaanka ah baahi weyna loo qabay waxaan rajeynaa inay wax badan ka bedeli doonto baahidii dhankaas hooyadii dhallaanka loo qabay xaruntan cusub ee lagu furay waana bogaadineynaa insha allah waxaa leeyahay waxaan ka rajeyneynaa isbedel caafimaad oo dhanka hooyada iyo dhallaanka waana mahadsan yihiin cid alaale adka qayb qaadatay oo furitaankeeda lahayd waa soo dhaweyna xarunta caafimaadka laga furay xaawada xaafadda xaawataake hooyadii dhalaanka baahiweyn ay u qabeen bulshadan hooyadii dhalaan malen xaafadda in badan waan ka maqla laakiin hadda waan soo dhaweyna maadaama isbitaal hooyadii dhalaanka laga furay bulshada hereynana kamid a waana soo dhaweyna